wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa magaalada hargeysa ugu daahfurtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda tobabar ku saabsan muhiimadda ilaalinta duurjoogta waxaana ka qayb galay furitaanka tobabarka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka somalilan iyo marti sharaf kale maxamed cabdulaahi ducaale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan iyo shukri xaaji ismaaciil wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa si wada jira ugu warbixiyay muhiimadda tobabarka doyinkii ugu dambeeyey waxay wasaaradda iyo hay-adda c c f ka wada shaqaynayeen sidii loo badbaadin lahaa isla markaana looga hortegi lahaa ee ka ganacsiga sharci darrada ah ee ku saabsan ugaadha soomaaliya ee shirkan maanta aynu isugu nimid wuxuu wadada u furayaa inagoo uga duulayna in waxyaabaha ugu muhiimsan ee ugaadha wax lagaga qaban karaa ay tahay marka iskaashi laga sameeyo gaar ahaan dadka communitiga ah dhulka ay ku nool yihiin muddo laga joogay imika laba bilood ka hor waxaanu safar u tagnay dalka kenya oo aan ka mid ahaa saraakiil badan oo dowladda somalilan ah oo hay-adda c c f aanu soconay waxaanu boqosho ku tagnay xarumaha waaweyn ee ugaadha dalka kenya lagu hayo waxyaaba cajiibka halka aanu kasoo baran waxaa ka mid ahaa sida dadka communitiga ama bulshada ku nool deegaanadaasi ay u ilaaliyaan isla markaana ay u arkaan inay caruurtooda kalatahay ugaadho waana kaloo baahiyay dadkeena reer somalilan inay fahmaan waayo waa noloshaydii qayb ka mid a inaynu ugaadhayna ilaalino mustaqbalkana waxay qayb weyn ka qaadan doonaa dhaqaalaheena dalxiisayaal badan baa inoo iman doona ee arrinkaasi runtii dhiirigelin weyn ayuu dhisiyey waxaan jecelaha halkan inaan uga mahad noqo wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada oo iyadu shaqadan muddo dheer kasoo shaqaynaysay ee gargab istaagtay oo si fiican uga shaqaysay dhammaan institutionska arrintaa nagala shaqaynayay sidoo kale waxaan jecel halkan inaan uga mahad noqo bahda garsoorka hadday tahay xeer ilaalinta hadday tahay maxkamadaha oo runtii iyagu aada looga shaqeeya dacwadaha ku saabsan dadka sida sharci darrada uga ganacsada arrintan ama ugaadha reer somaliland innaga dadkeenu waxay yidhaahdaan dalxiis baanu tegayna bad barbaraanu tegayna buurtaanu korayna waxa iminka loo sameeya dhulkii ay tegi lahaayeen ay ku dalxiisi lahaayeen waxa taa ku lamaana beerta iyaduna ugu weyn oo iyana geed deebla ka samaysan ee ah lagu dhaqaalinayo iyadana dhirta oo iyadana loogu talagalay in iyadana lagu nasto oo lasoo siyaarto aada iyo aada waxaa lagu mahadnaqayaa hay-adda runtii c c f iyo in allaaliya intaa ka caawisay ama maanta oo kale ama maalin walba hawsha joogta iyo tiimka c c f ee habeen iyo maalin day in and out u taagan daryeelka xayawaankeenaasi ee iyagu aan ax lahayn oon u xuno lahayn waxa aan halkan ka caddaynayaa khayraadkaa maanta halkan lagu hayo ee maaragtay harimacadkaa in dalalka aynu jaarka nahayna laga keenayo iyo innagaba oo intaba iyagoo si lasii gudbinayo lagu qabtay dalka somalilan waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidamada qaranka ee kala duwan ee wakhti kasta iyaguna nala shaqeeya ee nala soo qabta dadkaas oo kale labadaa casho inaynu si weyn u qaadaadhigno uga faa'iidaysano oo maskaxdiina tuujisaan oo aynu wax muujinno labada kun iyo saddex iyo labaatanka labada kun iyo afar iyo labaatanka aynu nidhaahno waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaynu qabanaynaa oo runa oo rasmiya insha allah bismillahi alkariim